waa mar kale iyo barnaamijkana xiisaha lahaa ee hambaliyada iyo heesaha ibraahinow inta badan barnaamijkan waxaan ku bilownaa dhambaalada dhegeystayaasha ay noo soo dirsadaan laakiin haddaan maanta ku bilowno mid ka mid a heesaha dananaya haddee haddaba heesaha xulka ah ean barnaamijka u soo xulno haddaan ku bilowno maxay kula tahay ayaaba heli kara dambaalada caasha haddii aan kaa horreeya waxaa noo baaqayaa abu cumar yuusuf waasuge hooyo madiine fiidow sabriye iyo nabadoon waasugo cumar yuusuf xaaskiisa iyo carruurtooda cabdikariim cumar yuusuf shariif cumar yuusuf muuse cumar yuusuf nuuro cumar yuusuf xaawo cumar yuusuf deeqo cumar yuusuf adeer maxamuud yuusuf waasuge maxamuud kishow adeer muuse yuusuf waasuge iyo adeer fare yuusuf waasuge waxa ay jecel yihiin inay tahaniyad gaarsiiyaan cilmi cumar yuusuf iyo waxay yidhaahdeen iqro macalim sibriye oo arooskooda uu ka qabsoomay magaalada muqdisho waxaanay leeyihiin arooskaasi waxaan eebbe uga baryaynaa in bashbashii barooqa ay la kulmaan iyo nolol raaxo badan aamiin ayaan leenahay anigana aamin ayaan raacinaya ibraahimow goor dhoweed waxaad dhegaystayaasha usoo qabatay jacaylku miyuu hadlaa haddana waxaa la leeyahay jacaylkii qabiyoobay haye jacayl jacayl jacayl jacayl si walba waa loo sheegay luuqad walbaa lagula hadlay si walbaa looga dacwooday laakiin weli dhakhaatiirta iyo ilaa iyo hadda meeluu ku nool yahay iyo cid ogma laha dhakhaatiirta jacaylka way soo saari laayihiin weli jacaylkii qabyoobay iyo fanaanka nimcaan hilaac markana dhegaystayaasha aan u kala baxyo
jacaylkii qabyoobayo nasiib qadar baajiyo qiimad kulahayd agtayda xasuusigu qaaliyaay qiimad kulahayd agtayda xasuusigu qaaliyaay jacaylkii qabyoobayo nasiib qadar baajiyo qiimad kulahayd agtayda xasuusigu qaaliya qiimad kulahayd agtayda xasuusigu qaaliya anaan diidayn diidayn diidayn qoraalka inuu qadar yahay iswab kudhani qofkiyay jeclay kudhani qofkiyay jeclay way ahaan kala qariyayo anaan diidayn diidayn diidayn qoraalka inuu qadar yahay iswab kudhani qofkiyay jeclay kudhani qofkiyay jeclay way ahaan kala qariyayo wadnigii samir qaadoye qalbigii oy bogsayoye dareen qasbayayo sannadan qatanaa dartee naftiiga yeesho quso wadnihii oy samir qaadoye qalbigii bogsayoyeel dareeni qasbayayo sanada qatanay dartede naftiga yeeshe quso qamuunya jacaylaho qofaan lala qaybsanin intaad ikhtiyaar ka qaado ruux kale ha u qaban sidaydi intaad ikhtiyaar ka qaado ruux kale ha u qaban sidaydi qamuunya jacaylaho qofaan lala qaybsanin intaad ikhtiyaar ka qaado ruux kale ha u qaban sidaydi intaad ikhtiyaar ka qaado ruux kale ha u qaban sidaydi qaybkaan sugayaa sugayaa sugayaa xano nolosha qaybaha ii hadhay allaha qaniyan barya allaha qaniyan barya inaanu qurubkaga gudbeen qaybkaan sugayaa sugayaa sugayaa ano nolosha qaybaha ii hadhay allaha qaniyan barya allaha qaniyan barya inaanu qurubkaga gudbeen ilaahay samir qaadooye qalbigiigoy bogsayooye dareen qasbaayay sanadan qatanaa dartede naftiiga yeeshe quso wadnigii samir qaadooye qalbigii hoy bogsayooye dareen qasbaayayo sanadan qatanaa dartede naftiiga yeeshe quso
codka fadhaanka nimcan hilaac intaas haddaannu ku dhaafno iyo heesta jacaylkii qabyoobay dhambaalada dhegaystayaasha ay soo dirsadeen ayaan mar kale dib u milicsanaynaa assalaamu calaykum v o a soomaaliya naga guddoomi baa laleeyahay salaan waa idinka guddoona mid la midna waan idiin soo gudbinaynaa marka xigta bay yidhahdeen annagoo kale ah hooyo batuulo shoobe iyo abe daahir dhurre iyo sacdiye daahir dhurre maxamed nuur daahir dhurre iyo xasan daahir dhurre iyo xuseen daahir dhurre nuuriyo daahir dhure iyo cadeey daahir dhure iyo faadimo daahir dhure iyo waxaa la yidhi sidoo kale bay daahir dhure iyo nuuney daahir dhure iyo ibraahim mursal macalin cali ibraahim wuxuu ku magac dheeryahay cali yare iyo sidoo kale haajiro macalin maxamuud iyo ugu dambeyntii maryan cali wiir iyo asxaab kaloo fara badan baa layidhi oon halkan lagu soo koobi karin dhammaantood dadkani waxay kala joogaan dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxaanay tahniyada farxadda dhalashaha u dirayaa baa la yidhi xasan daahir dhure iyo sameey boorey xuseen oo wiil ugu dhashay gobolka baay gaar ahaan misir baa la yidhi waxaana loo bixiyey cabdirasaaq xasan daahir dhure waxaan leenahay soo weynow oo noqo kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin waxaa dhambaalkan uu naga soo gaaray cabdiraxmaan muuse cilmi shire iyo xuseen maxamed guuleed ugaas xasan bashiir siciid liibaan maxamed shirwac mursal maxamed faarax faadumo muuse cilmi shire iyo aragsan bashiir siciid ilays daahir daahir muuse cilmi shire maxamuud muuse cilmi shire nadiifo muuse cilmi shire shukri muuse cilmi shire siciid muuse cilmi shire canab salaad cali shire khatro axmed maxamed samsam maxamed maxamuud ayaan gurey maxamuud iyo dayib xuseen maxamed nawaal cilmi gurey axmed cusmaan cilmi gurey iyo yuusuf maxamed cilmi iyo waxay yidhahdeen cilmi xuseen maxamed cilmi waxay dhammaantood u hambalyanayaan siciid cusmaan cilmi guure iyo maryam faarax cali oo arooskooda uu ka qabsoomay hotel biza house ee caasimadda muqdisho ducaduna waa dhakiina ay leeyihiin caasha ayaa arooskaas maxaa ugu ducaynaysaa arooskaasi waxaan eebago baryayaa ibraahimow inuu noqdo midkii waara ah awlaada khayr qabtana lagu kala xeelo oo aamiin heesta saddexaad ee barnaamijka ibrahimow dhinacaaga mar kale webigii qaaday oo taan u heshanayo war waraabintaad ku wanaagsan tahay
waxyeelada kuma wanaagsanid dad qaado haddii layidhaha kuma jiro salaamaad wuxuu leeyahy marka webiga wuxuu ku fiican yahay in wax lagu waraabsado laakiin dad qaado hadduu usoo dhaco halis waa ku luqaynayo fanaanka axmede abubakar almubarak
wabigii qaadayowtaan weheshanaaye wabigii qaadayowtaan weheshanaaye maxaa kuugu wacanood wadkee wadkeedii u noqotay ama waad jalaydo wacdiyo heshiismaad wacdiyo heshiismaad wa hore lahaydeen war waraabinta waraabinta dhulkaad ku wanaagsan tahaye waxyeeladaadii anigay waxyada igoyse waxyeeladaadii anigay waxyada igoyse naftu waana diidaye webigii jaceelkow naftu waana diidaye webigii jaceelkow iwado aniguna iwado aniguna aniguna ka codanahayo wadan dhex maraya wabi socdaanahayo wadan dhex maraya mujado wareegiyo biyo biyo waalan malihiye ma rabina inaan waxyeele wakhtigeedii baa gale wakhtigeedii baa galayo soo waaban weyde waan ka xumahay waan ka xumahaye geedida cishqigaagu wiiqme bahar la'aan samiro wardigiyo salaadaan wardigiyo salaadan kuguwaaninaye naftu waana diidaye webigii jaceylko naftu waana diidaye webigii jaceylko iwado aniguna iwado aniguna iwado iwado webi iwado aniguna iwado aniguna iwado iwado webi wabigii qaadayowtaan weheshanaye wabigii qaadayowtaan weheshanaye waligee intaan jiro wanaag wanaag hayga filanine weerar iyo colmooye walle nabadi naga dheer walle nabadi naga dheer wana ku maqalaye mana waalniye mawaalaniye jacayliyo wadbai heshiiye wabigii shabeeliyo jubba aan wareeste aan wareeste bal inay wax sheegaan wabigii shabeeliyo jubba aan wareeste jubba aan wareeste bal inay wax sheegaan naftu waana diidaye
banaanku uba dhaartay ibraahimow weerar iyo col mooye walle aniga iyo adiga nabadina ma dhex taalla buu leeyahy waa tahay axmedii abubakar iyo codkiisa haddaan intaas kaga gudubno dhankii dhambaalada caasho waxaan soo qabanayaa dhambaal si qurux badan loo soo qoray waxaa dhambaalkani soo qoray faysal maxamed bakaal waxa uu joogaa baydhabo jannaay buu yidhi hambalyo aroosna oo farxad leh waxaa diraya buu yidhi dadka kale ah hooye faadimo cismaan cabdinuur hooye xabiibo cismaan cabdinuur hooye caayisha aadan cali iyo abi cabdulaahi cismaan cabdinuur iyo abi siciid cismaan cabdinuur aabe mayow aadan cali iyo cabdulcasiis mayow aadan faysal cabdulaahi cismaan idle cabdulaahi cismaan fardowse cabdiraxmaan cismaan nuurta cabdiraxmaan cismaan iyo faadimo elyaas dhure iyo khadiijo elyaas iyo ibtisaam elyaas iyo siciide elyaas iyo sidoo kale injineer boro baa halkan soo galay iyo kamas faaraxna wuu ku xigaa iyo faysal maxamed bakaal iyo xamsa muuse sahal iyo baxsan barkhad iyo ikraam aragsan dhammaan dadkani oo kala jooga dalka dibaddiisa iyo gudihiisa baa layidhi waxay hambaliyo mehero wacanna u dirayaan arooska iyo aroosadda boqorka iyo boqoradda farta iyo faraantiga intii la sheegi karaa layidhi waa lasii wada weliba faraska iyo geeyadana waa layidhi ibraahim waa tahay waa salma cismaan cabdinuur iyo sheegeeda isxaaq cabdulaahi cabdi oo meherkoodu ka dhacay magaalada baydhabo taariikhdu markay ahayd baa layidhi saddex iyo tobankii bisha novembar ee sanadkan laba kun sideed iyo toban waxaan leenaha bay yidhaahdeen reerkii lagu nastee lagu nagaado alleh idinka dhigo ducadana waa xaggiina iyagaaba dhameeyey aamiin ayaan raacinaya ibraahim
waa tahay waxaa dhambaal uu nooga yimid hooyo ruqiyo cusmaan aadan hooyo khadiijo xirsi cabdi safiyo maxamed mursal khadiijo maxamed mursal sahraluul maxamed mursal xabiibo idil maxamed mursal iyo seynab maxamed mursal iyo cabdirasaaq maxamed cabdiqaadir maxamed mursal samakaab iyo ifraax nuur cali xaleemo xasan mursal faadumo xasan mursal abyan xasan mursal siciido xasan mursal muuse xasan mursal daa'uud xasan mursal maxamed xasan mursal zahre sheekh cumar cabdulaahi iyo aamine sheekh cumar cabdulaahi iyo dhammaanba reer maxamed mursal iyo reer xasan mursal oo dhammaantood kala jooga maraykanka yurub sacuudiga iyo soomaaliya waxayna taaniyad gaarsiinayaan khatro xasan mursal iyo xasan sheekh maxamed cabdiraxmaan oo dhowaan ku aqalgalay magaalada muqdisho waxayna leeyihiin aqalgalkiina eebeahayda kaga dhigo mid aada ku raaxaysataan islamarkaasna uu idinkala sii u badqarqaba annaguna aamin ayaan leenahay waa tahay anigana aamin ayaan raacinayaa heesta afraad ee barnaamijka ibraahino waxaan soo qabanayaa dayadaya ma daalo isna ima daryeelo anna kama dambeeya ma laygu dawgale jacaylkun baa weli la daba taagan yahay haye waa isdaba soconayna meeshaan ku kala hadnow
Yeah.
madar yeelo iyo codkii mogool ayaan intaas ku dhaafinaa dhankii dhambaalada caasha haddaan ku noqonno wuxuu dhambaalkan naga soo gaaray maxamed maxamuud yuusuf tuxubow bishaar maxamuud kishow iyo waxay yidhaahdeen eedo xulbo yuusuf waa suge iyo eedo muumino yuusuf waa suge iyo abti cabdulle fiidow sabriye iyo abti faarax fiidow sabriye abti nuur fiidow sabriye habaryar suuban fiidow sabriye habaryar muumino fiidow sabriye habaryar khayra fiidow sabriye iyo waxay yidhahdeen madiina maxamuud gocow iyo seenab maxamuud gocow maryama maxamuud gocow iyo canab faarax fiidow iyo shire farey dhaaley mukhtaar cabdi dhicisow iyo cabdulaahi muuse siyaad iyo cali deeq muuse siyaad dhammaantoodna waxa ay joogaan muqdisho hiiraan magaalada beledweyne iyo buulo burto tardo boqokori iyo meelo kale oo dunida waxaana ay jecel yihiin in ay jahaniyad gaarsiiyaan cilmi cumar yuusuf iyo ikhra macalin sabriye oo arooskooda uu ka qabsoomay muqdisho way leeyihiin arooskiina baydan kale sii ubad kheyr qaba waan idiin duceynaa aamin ayaan leenahay anigan aamin ayaan raacinaya dhambaalka dhinacayga ugu dambeeyana waxa uu naga soo gaaray adeera cali hilowle yuusuf iyo sidoo kale adeer cabdulaahi cabdi raage baa la yiri iyo adeer cabdulaahi maxamuud jilibey adeer daahir axmed taakow cumar muuse deer iyo saabriin cismaan maxamed iyo xaawo hilowle yuusuf maryan maxamed sharawaa iyo cabdiraxmaan maxamed sharawaa waa dhammaan ilmo sharawaa iyo sidoo kale ayeeyo wiilo axmed cali iyo ayeeyo kaamilo axmed cali iyo ayeeyo dahabo cadow tooxow ayaana ka tegay waxaa kaloo ku jirta abaaya miski maxamed cabdi waxay dhammaantood iyagoo kala jooga dalka gudihiisa iyo dibaddiisa ay tahniyad dhalasho farxad leh u dirayaan abe maxamed cabdi raage iyo farxiyo maxamuud sharawaa oo ay gabar igu dhalatay xaafadda argentiin ee magaalada muqdisho waa degmada kaaraan gabadhaasi waxaa loo bixiyey baa la yidhi mushtaaq maxamed cabdi raage ducada waa xaggiina waa tahay mushtaaq oo ku dhalatay xaafadda argentiin ee degmada kaaraan ee muqdisho waxaan ugu daceynaynaa in ilaahay uu ka dhiga tii soo weynaata dalkeeda dadkeeda iyo diinteedana wax u tarta aamiin anna dhambaalka gacanteeda ugu dambeeya caashi wuxuu naga soo gaaray nimcaan jaamaca maxamed iyo yaasiin jaamaca maxamed siciid cali maxamed aamiin cali maxamed iyo khatra cali maxamed iyo ifraax cali maxamed cali aadan maxamed aamine aadan maxamed maxamed cali caalin iyo sacad maxamed daahir sabaad maxamed diiriye cabdi maxamed diiriye saado maxamed diiriye iyo dhammaanba reer maxamed waxaana ay kala joogaan soomaaliya iyo dunida dacladeeda waxayna jecel yihiin inay tahniyad hawada u marayaan shiina cali maxamed iyo muna axmed aadan oo wiil ugu dhashay bay yidhaahdeen magaalada burco gaar ahaan xaafadda balaase toddoba iyo tobankii bisha nowembar ducaduna waa daandura yidhahdeen waxaa leenahay wiilkaas allah ka dhigo kii soo weynaado oo waalidkii iyo dalkiisa iyo dadkiisaba anfaca anigan aamin ayaan raacinaya heesta ugu dambaysa ee barnaamijka ibraahinow bal dhegeystayaasha usoo qaba eeryaamo subxeed noqoy caashaqaagii haye caashaq baan ilayn siday aan caga ku taagnayn ana kuma calool samc haye muxuu ku taagnaa waxaan weydiinaynaa asma saban waa tahay iyada ayaanan kusoo gabagabaynaynaa dabcan guud ahaan barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee toddobaadka waxaa wadajir idinkugu soo jeedinayay ibraahim xasan garabey daanduray iyo caashi ibraahim aadan caashicuud intaan mar kale kulmi doonno haddii aan la idmo aan dhammaantiin ba idin leenahay sidaas iyo
nabadgelyo sobkaba marbaa jira laga waayo ciido cagarkii buyadsaday maanta caynkii maahe iroonkoda ilaaci ilaaci marboon laga cabayno iroonkoda ilaaci ilaaci marboon cusubkaba marbaa jira laga waayo ciido cagarkii buyadsaday maanta caynkii maahe iryaama subaxeed noqoy caashaqaadi iryaama subaxeed noqoy caashaqaadi anna kuma shaqaadiis eryaama subaxeen maqayxa shaqaadiis anna kuma xalaysamii haddii uu culays jiray madacalool adaygi haddii uu culays jiray madacalool adaygi caashaaq baaniilay siday way aan caga ku tagay caashaaq baaniilay siday ah aan caga ku tagay haddii uu culays jiray madacalool adaygi haddii uu culays jiray madacalool adaygi cashaqbaaniilay siday way aan caga ku taganay cashaqbaaniilay siday ah aan caga ku taganay